إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu fiid wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeenee warbaahinta islaamiga ee alfurqaan qodobada caawa aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helay khasaaraha ka dhashay dagaal ka dhacay deegaanka misagawaay ee wilaayada galgaduud maanduuriyaha ayaa kusoo badanaya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ku dhowaad soddon ruux ayaa ku dhintay shil gaari oo ka dhacay dalka itoobiya maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war-saxaafadeed ka soo saaray dilka laba ka mid a mujaahidiinta alqaacid ee dhulka jasiiratul carab kuwaasoo beegsatay diyaaradda roonisa ciidamada dowladda federaalk ayaa dad rayid ah ku dilay magaalada baardheere ee gobolka gadow ciidamadii ay dowladda xabashida itoobiya geysay deegaano ka tirsan degmada yoocaale ee dhulka soomaali galbeed ayaa bilaabay inay kala firxadaan dowla diini ah ayaa loo soo gebagabeeyey ganacsatada degmada saakow intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii u door koronaa ee warkayaga fiidnimo iminkana u diyaargarooba isagoo faahfaahsan
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa habeennimo axadda taariikhdii hijiriyada ay ku beegan tahay lixi labaatanka rajab kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada waafaqsan shan iyo labaatanka janaayo laba kun shan iyo labaatanka dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii oo dhan faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helay khasaaraha ka dhashay dagaal ka dhacay deegaanka misegawaay ee wilaayada galgaduud faahfaahin ku aadan warkaas waxaa si anba qaadaya maxamed daahir dagaalyahanno ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saakay salaadii subax kadib waxa ay dagaal culus ku ekeeyeen saldhig ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin deegaanka masagawaay oo ka tirsan gobolka galgaduud ciidamada dowladda federaalka ayaa durbadiiba ka cararay xiradooda waxaana ciidamada mujaahidiinta al-shabaab u suurta gashay inay si buuxda ula wareegaan xerada ciidamada dowladda federaalka ay ku lahaayeen masagawaay ciidamada mujaahidiinta ee dagaalka qaaday ayaa isku fidiyey deegaanka iyo duleedkiisa waxaana loo xaqiijiyey dhimashada askarta dowladda federaalka inay gaartay sagaal askari waxaana dagaalkaasi ku dhaawacmay kow iyo toban askari ciidamada xarakada al-shabaab ayaa dagaalkaasi ku soo furtay hub rasaas iyo saanad ciidan waxaana inta dagaalku uu socday lagu gubay gaari booyad ah oo ay lahaayeen askarta dowladda federaalka dagaalka waxyaabaha lagu furtay waxaa ka mid ah afar qori oo a k ah hal qori oo b k m ah dhowr motoor iyo mooto faykon ah deegaanka masagawaay ee gobolka galgaduud ayaa marar badan lagu weeraray ciidamada dowladda federaalka ee xasan sheikh uu geeyey deegaankaasi waxaana dagaaladii horey u dhacay ku dhintay askar aad u fara badan iyadoo lagu furtay gawaari kuwa dagaalka ah ciidamada dowladda federaalka ee weerarka kadiska ah la kulmay ayaa u muuqday kuwa ku ballamay inaysan dagaalamin oo ay cagaha furaan marka ciidamada xarakatu shabaabulmujaahidiin ay soo weeraraan xiradooda iyagoo ku tusaale qaadanaya markii cagta la mariyey magaalooyin ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka waad mahadsan tahay maxmed maandooriyaha ayaa kusoo badanaya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan mubaarak cumar ayaa warkaas la diyaaraa maalmihii lasoo dhaafay waxaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan si weyn ugu soo badanaya maandooriyaha noocyadiisa kala duwan tani ayaa waxa ay saameyn ku yeelatay bulshada ku dhaqan magaalada si gaar ah dhallinyarada kuwaas oo dhibaatooyin caafimaad iyo kuwa maskaxeed ka dhexlaya isticmaalka maandooriyaha bulshada ku dhaqan magaalada oo ka hadlay dhibaatada kusii xoogaysanaysa beledweyne ayaa waxa ay ka hadleen siyaabaha lagu hakin karo maandooriyaha iyo dhibaatada uu ku hayo ummadda dhallinyarada waxaa loo wacyigeli karaa in wixii dalka yaallana maskaxdooda diinta la geliyo oo wax la baro sidaasaa lagu wacdigi karaa waxqabadshaqola'aan shaqola'aanaa qabatay shaqo haddii loo yeelo tacliinna maskaxdooda la geliyo wax muqaadaraadana ma cunaayaan wax dhibana keeni maayaan wixii maandooriyaho dibadda ka imaanaan waa in laga joojiyo laakiin waxa ka jira malaa waa wax beena qofka waa maskaxii aan u siino maya laakiin shareeca ahaan asaba xaaraana laakiin hadda wax ugu weyn oo dadka hadda bar- dhallinyarada lagu loo sheego oo ay ku cunaan waxa u badan shaqala'aanana hayso oo isku maaweelinaynana waqtiga ku luminayna waayo laakiin waxba kama jiraan waxaas wallaahi dhibaato xag maskixiyanna uu geysan karaa xag nafsiyana uu u geysanaya labadaba uu u geysanaya maskaxiyan qofka markuu daraagoda cuno waa dareemi kartaa eh, dhibka uu leeyahay iyo dhibka uu ha- ku haayo nafsiyan qofka markii eh, jil- jismiyanna waad aragtay oo qofka markuu daraago cuno jir ahaan uu dhimanayaaba intaana maskixiyan la gaarin horta deegaanada ay degmooyinka ay ka taliyaan dowladda federaalk iyo maamulada shisheeyaha ku daaban ayaa waxaa ka jira dhibaatooyin ay ka mid yihiin muqaadaraadka noocyadooda kala duwan kuwaas oo ay dhibaato ku qabaan waalidiinta dhalay dhallinyarada isticmaasha maandooriyaha waad mahadsan tahay mubaarag ku dhowaad soddon ruux ayaa ku dhintay shil gaari oo ka dhacay dalka itoobiya farxaan cali cabdulaahi ayaa faahfaahinta warkaas inoo akhrinaya xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa shil gaari oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay gudaha dalka itoobiya kaas oo dhaliyay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac shilkan ayaa waxa uu yimid kadib markii gaari bas ah oo siiday dad rakaab ah uu ku rogmaday deegaan dhaca waqooyiga mandiqadda waalo oo ka tirsan gobolka amxaarada ee dalka itoobiya in ka badan shan iyo labaatan ruux oo itoobiyaan ah ayaa la xaqiijiyey inay ku geeriyoodeen shilkan gaari ee ka dhacay gobolka amxaarada halka ay ku dhaawacmeen tiro kale kuwaas oo la dhigay xarumaha caafimaadka getajo arrej oo ah taliya ku-xigeenka xafiiska booliska ee deegaanka uu shilkan ka dhacay ayaa saxaafadda u sheegay in gaariga baska ah oo rakaab siday uu ka soo baxay magaalada kurba kuna sii jeeday magaalada desey ee gobolka amxaarada balse inta uusan halkaasi gaarin uu shil galay shan iyo labaatan ruux ayaa ku dhimatay shilkan halka ay dhaawacyo culus ka soo gaareen afar iyo toban kale iyadoo shan iyo toban ruuxna ay qabaan dhaawacyo fudud ayuu yidhi taliya ku-xigeenka oo sii hadlayey isla xilligaas waxaa shil kale uu ka dhacay waqooyiga shawa ee dalka itoobiya kaas oo sababay dhimashada laba ruux dhacdooyinkan ayaa ku soo aadaya iyadoo wax ka yar bil shil ka dhacay gobolka sidaama ee dalka itoobiya ay ku dhinteen toddobaatan iyo kow ruux oo u socday xaflad aroos kuwaas oo uu la rogmaday gaari ay saarnaayeen waad mahadsan tahay farxaan cali cabdulaahi maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war-saxaafadeed ka soo saaray dilka laba ka mid a mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab kuwaasoo ay beegsatay diyaarad doronis ah warbixin umuurtaas ku saabsan waxaa la diyaara maxamed cali aadan bayaan ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa looga tacsiyeeyey dilka laba ka mida mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab kuwaasoo ay dhowaan beegsatay diyaarad daroon ah oo ay leedahay dowladda maraykanka istiftaax iyo furfurasho kadib waxaa bayaanka lagu yidhi waxaana soo gaarayay warka istishaadka laba faaris oo ka tirsan fursaanta ummadda ee sharafta leh ee ka jihaada dhulka jasiiradda nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam dhulka islaamka iyo jihaadka kadib nolol sharaf leh oo ay ku qaateen jidka dhiiranaanta iyo nafurnimada fagaarayaasha guusha iyo shahaadada iyo ku sabridda duruufaha imtixaanka iyo dhibaatooyinka allah ka aqbala sheikha mujaahidka iyo muhaajirka ah sidoo kalena ah muraabidka iyo hogaamiyaha ee maxamed bin saalax al muqyi abu cali addiisi iyo saaxiibkiisa ku weheliyey waddada jihaadka walaalkeen hogaamiyaha mujaahidka ah iyo ansaariga daacadda ah ee camaar bin saalax bin maxamed al cuulaqi abu saalix addiyuuli ayaa lagu yidhi qeybaha hore ee bayaanka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana looga tacsiyeeyey dilka laba ka mida mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab waxaan allah uga mahad celinaynaa in awoodda jihaadka ay weli si joogto ah u diiwaangelinayso in ummaddan aysan dhiman oo ay weli hurayso wiilasheeda kuwa ugu qaalisan si ay u koryeelaan kelimadda allah sharcigiisa loo hirgeliyo iyo in la iska caabiyo shirqoolada isbahaysiga gaalada ah allah ha ka aqbala shahaadada shuhadadeenna darajadooda ha sare mariyo hana geeya jannatulfirdows hana kulmiyo iyaga iyo shuhadadii ka horreysay ayaa la sii raaciyey bayaanka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee looga hadlay dilka laba ka mida mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab kuwaasoo dhowaan ku shahiiday duqeyn ay fulisay diyaarad aan duuliyo lahayn war-saxaafadeedka ayaa markaan tacsi loogu diray ehelka labada rag ee ay beegsatay dowladda maraykanka hogaanka alqaacidada jasiiratul carab iyo dhammaan muslimiinta waxaana lagu yidhi waxaan halkan uga diraynaa tacsi tiiraanyo leh iyo hambalyo isku dheehan qoysaska labada shahiid hogaanka jihaadka ee jasiiradda carabta dhammaan mujaahidiinta adduunka iyo muslim kasta oo ka damqanaya dhibaatooyinka ummaddiisa oo ku dadaalaya in sharciga allah uu mar kale noqdo mid maamulo kownkan jidkan waxaa lagu xardhay dhiig si raayada diinta ay ugu saramarta nafaheenna iyo xinjiraheenna loogana hortaga in gaal uu nijaaseeyo dhul muslim ah ama uu uga xanibo muslimiinta inay caabudaan rabbigooda iyagoo xura oo sharaf leh ayaa la sii raaciyey bayaanka markan waxa uu war-saxaafadeedku soo gudbinayaa qaabka loo dilay labadan mujaahid ee ka tirsan alqaacidada jasiiratul carab waxaana lagu yidhi si aan u ogaano darajada sharafta leh ee labadaas faris waxaa muhiim ah in la xuso in bartilmaameedsigooda uusan ka dhicin goob dagaal oo la isaga horyimid balse uu ahaa duqayn fulaynimo ah oo ay fulisay awood weyn oo caalami ah taasoo adeegsatay nidaam dhammaystiran si ay u dabagasho uguna disho diyaarad aan duuliyo lahayn wilaayada shabwah ayaana martigelisay halgan nafur oo cusub oo ay ku shahiideen laba geesi oo ka tirsan geesiyada islaamka kuwaasoo laf dhuungashay ku noqday dowlad weyn iyo isbahaysi gaalo ah oo wax magarato ah sidaas ayuuna maanta u socdaa loolanka waxaana aragnaa isbahaysadhan oo awooddiisa isugu geeyey sidii uu la dagaalami lahaa laba rag ah oo muslim ah kuwaasoo riyadoodu ahayd in lagu dilo jidka allaah sidaas ayaana geedka jihaadka lagu waraabinaya oo uu ku xoogaysanaya hooska sharciga allaahna ku gaarsiinaya dhulka oo dhan ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidaas ayay dhabaha ay ku baxeen labada shahiid ee aan u rajaynaynay inay shahiideen u qaadayaan koloyooyinka jihaadka si isdabajoog ah jiilba jiilka ka dambeeya ayuuna ka dhexlayaa waajibaadka midnimada diyaargarowga iyo oofinta ballanta jihaadka intaan nool nahay si ansaarta iyo muhaajiriinta ay u xambaareen bilowgii islaamka si daacadnimo iyo xilkasnimo leh ayaa lagu soo gebagabeeyey war-saxaafadeedka ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasoo looga hadlay dilka laba ka mida mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab waad mahadsan tahay maxamed ciidamada dowladda federaalk ayaa dad rayid ah ku dilay magaalada baardheer ee gobolka gadow maxamed qaasim ayaa warkaas la diyaara
ciidamada dowladda federaalka ayaa dad rayid ah ku dilay magaalada baardheere ee gobolka gedo maalintii shalay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa waxa ay rasaas ku fureen gaariqaad siday oo marayay gudaha magaalada baardheere ee gobolka gedo ugu yaraan laba ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen rasaasta ay ciidanka ku fureen gaariga maamulada iska soo horjeeda ee kala taabaxsan dowladda federaalka iyo jubbaland kuna sugan degmada baardheere ayaana ilaa iyo hadda wax war ah kasoo saarin falkan tani ayaa kusoo aadaysa iyadoo magaalada ay weli ka taagan tahay xisad u dhexaysa ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamulka la baxay jubbaland kuwaas oo dhowaan ku dagaalamay magaalada waad mahadsan tahay maxamed qaasim ciidamadii ay dowladda xabashada etoobiya geystay deegaano ka tirsan degmada yoocaale ee dhulka soomaali galbeed ayaa bilaabay inay kala firxadaan waa kana cabdulkhaaliq maalin cabdiweli tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu bilowday dagaalkii u dhexeeyey maleeshiyaadka liubolis iyo dadka ku dhaqan deegaanka dacaawaley ee dhulka soomaali galbeed oo ay dowladda xabashida itoobiya ciidan geysay deegaanadaas ayaa waxaa hadda la soo warinayaa in ay bilaabeen in ay firxadaan isbuucyadii ugu dambeeyey boqolaal ka mid ah maleeshiyaadka liubolis ayaa isaga firxaday degmada yoocaale iyo tuulooyin hoos yimaada sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan ciidankaasi asbaabaha keenay firxadka askartan ee degmada yowcaale ayaa waxaa ka mid ah in markii horeba aan istaraatiijiyad lagu keenin ciidankaas ay nala kulmeen xaalado adag oo xagga nolosha ah saraakiil ka tirsan ciidanka liubolis ayaa waxa ay sheegeen in ciidanka halkaasi ay ku dishay duruufo adag islamarkaana waayeen wax garab istaaga iyagoona si firxad ah isaga kala cararay deegaanadii lagu soo daadiyey dadka ku dhaqan degmada yowcaale ayaa iyagana waxa ay sheegeen in ay halkaasi ku arkeen askar badan oo liubolis ah oo baxsad ah kuwaasi oo qaarkood la sheegay inay si dhuumaalaysi ah u baxsadeen warkaan dhegeystayaal fiidnimadan wuxuu idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga ahel furqaan iminkana dowro diini ah ayaa loo soo gabagabeeyey ganacsatada degmada sa'ko faahfaahinta warkaas waxaa la diyaara maxamed muudey axmed abu muslim ayaa inoo akhrinaya munaasabad weyn si heersare ah loo soo agaasimay ayaa ka dhacday degmada saako munaasabadda oo ujeedkeedu ahaa duuro soconaysay muddo laba sano ah oo loo soo xiray ganacsatada qaybaheeda kala duwan degmada saako intii ay soconaysay duurada duruusta ay ku qaateen ganacsatada waxa uu ahaa muqarar ay qortay xarakada mujaahidiinta al-shabaab muqararkaasi oo ku koobnaa afar qaybood halkii muqarar uu soconayay lix bilood ganacsatada dowladda ka faa'iidaysatay ayaa gaarayay afartan iyo shan waxaana dadkii kaalmaha hore galay la guddoonsiiyey shahaado sharaf munaasabadani xiritaankeeda ayaa waxaa goobjoog ahaa culimaudiin salaadiin ugaasyo iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxaa munaasabadda kelimaad muhiim ah ka soo jeediyey culimmada kala ah sheekh cabdiweli cabdulaahi muudey iyo sheekh maxamed bali iyaga oona ganacsatada kula dardaarmay in ay ku dadaalaan barashada cilmiga maktabad dacwa maanta juhuuddan iyo raggan uu soo saaray oo maanta bidaaqooyinkoodii qaadanahaya oo maraakistii ka baxay oo ka qalin jebinahaya annaga farxad bay noo tahay walaayaadka islaamiga guud ahaan marka tujaarta waxaa laga rabaa inay macnaha booskii tujaarta nebiga maxamed sal slam xilligiisii inay taagaan cusmaan binu cafaan maanta adaa taajira oo waxa weye maalintaasna cusmaan ba ahaa maanta adaa taajira maalintaasna abubakar ba ahaa maanta adaa taaj sidoo kale waxaa isna munaasabadda ka hadlay malaaq biyey axmed oo ah malaaqa guud ee beesha macalin weyne ahna guddoomiyaha odayaasha dhaqanka ee wilaayada jubbada dhexe ilaa miisaanka aakhira idinku kabo marka waxaan idin leeyahay cilmiga aad barateen marka hore ilaahay dirsa idinka hado ikhlaas hana lagu dhaqmo reerihii ehelkii egsotana gaarsiiya bulsho aada dhaqmaysaan ee aad wax ka gadaysaanna iyaga laftooda ducaada tihiin wax u sheega munaasabadan ayaa waxaa soo gebagabeeyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish isaga oona ganacsatada u soo jeediyey dardaaranno kala duwan marka insha allahu tacaala dacwada kaalintiina inaad ka qaataan oo sida boorkaba idinkugu qoran aad ka dhamaysaan ee aan idiin dardaarno insha allahu tacaala jazaakum allahu khayran saacaddan laga bilaabo dowladii waa inoo xiran tahay imaatinkii iyo kalahaadii waa inoo soo xirantay wixii hadda ka dambe insha allahu tacaala nin walbow madaxaada maydhax ku xiro saad diinkaad u kordhisan lahayd ood u dadaali lahayd juhdigeedii iyo dadaalkeedii marada dhexda oogu xiro jazaakum allahu khayran maktabka dacwada ee taabacsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa uu marar badan dowraad u qabtay guud ahaan bulshada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah kuwaas oo kor loogu qaadayo aqoonta diineed ee bulshada warkii dhegaystayaal fiidnimadan axadda ah oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga ee alfurqaan caawa inaga intaa